what this is. VOA1, the hits.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaase ah bisha oktoobarna waa sagaaliyo toban sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gabadh dhallinyaro ah oo xeryaha dhadhaab ka samaysay xarun lagu qaxiyo gabdhaha kale taas oo nolol maalmeedkeeda kala soo baxda waxaan ahay gabarh iskeeda u shaqaysato oo cilaan saarto haddee xeryaha qaxootiga markaas aniga aan shaqadan kusoo biirayay ma aheen shaqo oo dadka aaday u sii fahamsanaayeen mise magaalada dhan ay wada garanayso
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada galmudug oo dadaalkooda ku biirinaya sidii loo baajin lahaa colaad dhex marta ahlu sunna iyo maamulka galmudug heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsanaa dalka afghanistan zalmay khaliil zaade ayaa xilkii iska casilay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arrintani shaac ka qaaday xogeeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa thomas west danjire zalmay khaliil zaade ayaa saddexdii sane u dambeysay ahaa ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha dalka afghanistan waxa uu hore danjiraha maraykanka uga noqday qaramada midoobay iyo ciraaq danjirahan iscasilay ee salmay khaliil zaade ayaa la soo shaqeeyey madaxweyne george bush iyo donald trump iyo weliba madaxweynaha dantalada haya joe biden kuuriyada waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay qaadaan gujisyada badda hoos mara arrintan ayaa waxaa shaaciyey ciidamada kuuriyada koonfureed ee ay deriska yihiin kuwaasi oo isha ku haya dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay deriska yihiin ee kuuriyada waqooyi arrintan ayaa imanaysa iyadoo oo bil ka hor ay tijaabo sidan oo kale ah ay samaysay isla kuuriyada koonfureed gantaalkan ay tijaabisay kuuriyada waqooyi ayaa gaadhay dhul baaxadiisu tahay ilaa afar boqol iyo soddon kilomitir sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee koonfurta kuuriya ee yonhab halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ku soo badanaya shaqo abuurka ay samaynayaan gabdhaha qaxootiga ee ku jira xeryaha ku yaala dalkaasi kuwaasi oo doonaya in ay wax ka bedelaan nolosha qoysaskooda maryan cabdilaahi maxamed oo goob ganacsi oo gabdhaha lagu qurxiyo ka samaysay dhadhaab ayaa u warantay wariyaha v o e da cabdisalaan salas waxaan ahay gabar iskeeda u shaqaysato oo cilaan saarto haddee xeryaha qaxootiga markaas aniga aan shaqadan kusoo biirayay ma aheen shaqo oo dadka aaday u sii fahamsanaayeen mise magaalada dhan ay wada garanayso marka dabcan waxaan dareemi karaa in aan ahay qofka ugu horeeyey mise dadka ku dhiirigeliya in aan maxay heeto shaqadan aan aniga iskeyga aan la imaaday suurogelayso insha alla wayna suuro gashay waa tahay saara ugu horeyn waxaan rabaa inaad ka warbixiso si hordhaca ah n heerkaagii waxbarasho iyo noloshaadii shaqadan ka hor aniga horta heerkayga waxbarasho kow marka horeeto iskuulaan ka bilaabay ilaa naasiri ilaa foonfo aan soo dhameeyey haddii foonfo markaan dhameeyey labada kun toban iyo shantii aan dhameeyey iskuul ilaa labada kun toban iyo lixdii shaqaraadiisaa ku jiray hay-adaha meel kasta waan tegey wax shaqaana kama helin saas darteeda ayaa nafsadeyda waxaan go-aan ay ku gaartay inaan aniga shaqa aniga ii gaar ah aan samaysan karo sababtoo ah hay-adaha hadda maanta haddii aad shaqo ka hesho ma ahan wax adiga nafsadaada markaas qancin karo mise baahi tiri karo oo lagu siinaayo ma jirto lix kun ama toddoba kunaa qaadanaysaa bil dhan soddonkeedaan shaqaynaysaa waa lacag een toddobaatan dollar u dhiganto haa markaa dee shaqadaan ani hadda aan abaabusheyne alxamdulilah alshukrilah wixii ilaahay maalintii rasaaqadeeda iisoo qoray intaas wayba ka badan bil dhan waxaa soddonkeeda aan sugaayay yaanba heli karaabo marka aniga waxaan doorbiday inaan mise aan barnaamijyadaas kale aan ku guuleysan waayey nafsad ahaanteyda inaan maxay heeto aan shaqadeeda aan iska wato Een, waa yahay ugu horreyn waxaad ii sheegtaa een yaa kugu dhaliyey fikirkan ah in shaqa aad madax bannaan tahay aada abuurato wallaahi fikirka haddii wax kasta horta danta iyo duruuftaa lagu bartaa soo marka fikirkan aniga danta iyo duruufta ay bartay maadaama aan qaxootina aan joogno haddee reerkiina aniga aa u weynahay wax aan bartay een hay-adihiina shaqo aan ka waayey waalid igu xiriiro ilmo iga yar ay igu xiriiraan oo haddee dadkaygina meel kaloo maanta laga saa- laga soo taakuleynaya aysan jirin haddee waxaan go- danta wax kasta way ku baraysaa waxa ii sheegato xunna way ku baraysaa wax fiicanna way ku baraysaa soo marka aniga dan ahaanteed mise nafsad ahaanteed waxaaba barto shaqo wanaagsan inkastoo shaqadan ay adag tahay haddana haddii waa waxa ii sheegeeto aad bili aadan gacantiisa ooga maarmi karto Een, waa yahay waxaad sharaxaad ka bixisaa habka qurxinta dumarka aad ku bilowday iyo cidda ku bartay wallaahi horta aniga marka hore hobbigayga ahayd inaan wax barto mise inaan cilaan saarabo hobbigayga ahayd oo iskuulka markaan dhiganaya xataa ardayda waa u saari jiray sideedaba dadkeena horta wax ku nahay oo qofka maalin markaa wax u saarta wuu ku dhiirigelinayaa dad way ku caynayaan dad way ku ammaanayaan soo marka adiga intuu wanaagsanlay kala bax dad ku caynaayo warkoodaba ha qaadanin soo marka adiga al-ultimadii waxaa noqday qof markaas haddee iska soo shaacbaxaybo si ani hataa laftigeeda si aan ku soo shaacbax ma garan karo anigoo wax aqaano oo haddee maxay ahayd wixiyga ay quruxsan yihiin dadkan ay wadwataan leen arkay laakiin ma jirto meel hadda maanta qaas ah aan u tegey oo mise aan wax ka soo bartay ma jirto haa Een, waa yahay howl kastoo bilowgeeda dhaqaale ayay u baahan tahay cid kaa gacan siisay bilowgii howshan oo dhaqaale kuga caawisay ma jirtaa
wallaahi bilowga caawinteyda wax oo maanta ii sheegeeto garab igu siiyey ma lahan sababtoo ah maanta markaan hal qof aan cilaan u saaro oo saddex saddex boqolaan ku bilaabay cilaan saar maalin markaan saddex boqol ugu saaro berrina saddex boqol ugu saaro anigoo nafsadeyda ka cuna qabataynayo ayaa lixdii boqol markay tagto aan magaalada xooga qabsan jiray maanta hal kursi ku soo gad ehe, hal hal shumac soo gad hal bokis cilaan soo gado beri haddana markaa qof kale wax u qabto sidii oo kaleeto al-ultimada aadi haddee wixii oo dhan waa isgaargaareen lacagti waa badatay cilaanka saddexda waa ka tegey wax kastoo koray u kaceen soo marka haddee meeshiina meel isgaarto oo taranto haddee ayay noqotay marka sidaas waay waa yahay n qaybaha kala duwan ee habka ama dhisaanka cilaansaarka aad hablaha ku qurxiso ee wax ma noo sheegi kartaa haa cilaanka horta wuu kala baxaa cilaamo badan waaye mid wuu- waxaa waaye waa madow iyo guduuda horta wuu kala baxaa cilaanka kor guud ahaaneed markuu yahay marka dhiseymadana waa cilaan suudaniis een, maxay aheeto cilaan simbol iska eh fashion fuul qofka wuxuu uu rabo bareyskiisay ku xiran tahay isku bareysna maahan madowga ugu raqiisan guduudkana ugu qaalisan soo marka qofku markaas isagana wuxuu uu rabo ay ku xiran tahay hadduu haaf rabo hadduu fuul rabo isku bareys ma noqon karaan soo marka qofka bareyska markaas aa kula macaabisho iyo sida maca- macaamiishaada oo la maqaabisho ee wax kasta ku xiran yihiin Een, waa tahay een dadka qaxootiyaha dhaqaale ahaan waa dad aada u hooseeyo een tusaale ahaan gabadha aroosadda ah ee maanta lagu keeno qiimo intee leeg ayaad cilaanka ugu hagaajisaa ama ku qurxisaa een tan kale saa ee dhaqaalahaas aad hesho een noloshaadii wax ma ka bedelay wallaahi horta alxamdulilah alshukrilah een maxay heeto dhaqaalihii maalintaas mar gabadha aroos markay jirto runtii waa wax lagu tushto sababtoo dhaqaale fiican ayaa kasoo gelaya maalintaas hadda aroos dhan ay hagaajiso arooska ugu badan labaatan kun toban kun shan iyo toban kun qaaraa shan kun kaa soo gelaysa sababtoo ah dadku waa siday ugu kala tabariir yihiin iyo siday ugu tawalwen yihiin dadkana dad waxaa jira aan waxba haysanin oo ku calaacalaayo dadkaasoo kaleeto wax bilaash waa u qaban kartaa sababtoo ah adigow inaa beri leefarkaa soo istaagtadaa macquul ah waa gartay een saara waxaad ii sheegtaa dhaqaalaha aad shaqadan ka samayso qaabkee baad u maaraysaa qoyskaaga noloshiisa maxaad ka bedeshay bay kula tahay walaahi qoyskayga wax badan inaan ka bedelaan jeclahay sababtoo ah wax kasta oo loo baahan yahay maanta ilaahay ka sugow aniga ayaa bixiyo walaashay ii sheegeeta iyo nairobi ay degan yihiin walaashay boodina ku jirtaa wax kastay u baahan taha maanta aniga halkaan kadibeen anoo qaxootiga joogo sababtoo ah nairobi hadda dadkaygoo joogo waxaan u joogi karin guryihii qaali waayo saaluunka aa ka furan laheyd qalabkii aa ku shaqayn laheyd waa qaali laakiin qaxootiga waxaasoo dhan kaama rabo guriga ugu weyn kiradiisa waa konton doolar konton doolarna waa awooda waa iska bixin karaa laakiin nairobi haddaa dogo oo guri fila aan kiraysto qol waa soddon kun labaatan kun waay mana awooday sababtoo soddonkaas kun labadaas labaatankaas kun waxyaalo kale ayaan ku maareynayaa saas darteeda u doorbiday inaan qaxootigana aan ka shaqeeyo dadkayga nairobi joogan aan wax u dirsado waa tahay intaad shaqaynaysay wax kuu kaydsamay oo dhaqaalo ah oo qorsheyo kale oo kuu jeexan aad u diyaarsatay ma jiraan oo dadaalkaaga ma yahay wax ka baxsan nolosha qoyska walaahi qof kasta horta mowqif buu leeyahay dadaalkaygana insha allah waxaan horta horeet aad u jeclaan lahaa horta noloshan cilaansaarka mid horta aad u adag waaye mid lagu sii jiri karana maahan waayo caqabado fara badanay leedahay adii nafsad ahaantaada caafimaad horta ma jiraayo sababtoo ah waxaa laga yaabaa laba iyo tobanka saaka meesha aa fariisatay laba iyo tobankeeda kale inaa kacdo cagihii aa ku bararaayo keliyihii aa ku xanuunayo dhabarkii aa ku xanuunayo surkii aa ku xanuunayo indhaha mararka qaar waaba ka ilmeynaysaabo saas ee tahay nafsadaadii haddaa lacag aragto ma celin kartid sababtoo ah shaqaba oo lacaga u baahantaadi
waa taasi waxay ahayd maryan cabdulaahi maxamed oo u waramaysay wariyaha v o e da cabdisalaan salas halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e markana kusoo dhawaada heeskan dabacsan
doonidaadi saartaa dhegaysee dabnaxaaguyay qosol dareemin qosol dareemin qosol dareemin iska daasha daasho dhulkaago idishay walaal haygu diganin haygu digan qaabkii jacaylka i qaaday dareenkaagii baa ila fogaaday qaabkii jacaylka i qaaday dareenkaagiibaa ila fogaaday dooqiyo naftaada ii heshiiyey waxaan daayay baan digu bilaabay dooqiyo naftaada ii heshiiyey waxaan daayay baan digu bilaabay dubbannabar xanuulaan u darisay adiguna horteedima dawaynin iska daasha daasho dhulkaago idishay walaalhaygu diganin iska daasha daasho dhulkaago haydishay walaalhaygu diganin sheekadooda iska daayayo aan ilaaway anoo dumarka iyo sheekadooda iska daayayo aan ilaaway nabisow adigu iimaqoolin ano daalan hawli lama doonan habesow adigu ima qooli alaano dahlan hawli lama doonan qalbigayga ma dacadocayni mudda hadallayguma durayni qalbigayga ma dacadocayni mudda hadallayguma durayni iska daasha daasho dhulkaagu midishay walaalhay gudiganin iska daasha daasho dhulkaagu midishay walaalhay gudiganin
intaas ayaan ku gabagabina heeskaasi uu inala socodsiinayay fanaanka cd caliweynkay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyarada galmudug ayaa ku biirinaya dadaalada la doonayo in lagu qaboojiyo xiisada gobolkaasi ka aloosan ee u dhaxaysa maamulka galmudug iyo ururka ahlu sunna waxay ku baaqeen in colaada la joojiyo cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa warbixintan soo diray
dhalinyarada ku dhaqan degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa wada dadaal lagu baajinaya colaad ka dhacda guriceel oo u dhexaysa galmudug iyo ahlu sunna qaar ka mid a dhalinyarada guriceel ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada waxa ay ka soo saareen baaq ku wajahan dhinacyada dhiilada ay ka dhex muuqata ee galmudug iyo ahlu sunna waxayna ka dalbadeen in la baajiyo colaad dad ay ku dhintaan shukri sheekh mire xaashi oo ka mid ahayd dhalinyaradii kulanka ku yeelatay guriceel ayaa v o a uga warantay waxyaabaha ay kulanka kaga hadleen
waa maasantaa walaalkiis dhalinyarta waxa ku kalif inay isku yimaadaan oo baaqas ay jeedaan waxay tahay kadib markii la arkay xaalada galmudug nabadna inay dhalinyartu bulshadii ah taasoo iyadana u muuqatay in aan loo arkin tartaan colaadad inay ka jirto galmudug gaar ahaan degmatan gurceel adduunka dhanna lala wada socdo dhalinyartu markaas waxay u arkeen saansaanta socolaadeed sidii bulshada deegaankaas ku nool oo dadka burmugoydada oo kale barakacas lagu samaynayo ama dadkii intay qalqal sameeyaan ay ka barakacaan waayo xaalad kulula lagu jiraa barakac lama samayn karo xilligan yacni si dadkaasna aysan u barakicin dadka waxyaabuhu ka dhexeeyaan colaadahanka ay ayaa keena ay heshiis dhexdooda sameeyaan yacni dhalinyarta taasi ku salaysneedoo lagu baaqaayo nabadda axmed cabdi maxamuud axmed faaruuq ayaa sheegaya in dadka guriceel ay dareemayaan saansaan colaadeed oo sababtay barakac
runtii bulshada gurceel waxay dareemaysaa quus aada u badan oo wax nabad ahba in la helo oo dagaal laga baaqsado ma rajeynayso dadka magaaladuna waxa waaye dhaqdhaqaaqyada hadda jira caadi uga socdaan dad badan oo culaysyada soo kordhay saakay u qaxayna way jiraan inkastoo dhalinyarada ay soo saareen baaq ay u jeedinayaan dhinacyada dhuusamareeb iyo guriceel oo ku aadan baajinta dagaal dhex mara labada dhinac haddana dhalinyarada ayaa sheegaya in dhanka ahlu sunna ay kala hadleen sidii looga baaqsan lahaa dagaal
walahi dhalinyarta horta kasasku imaan ka hor madaxa ahlu sunna ayay kalfadhi la yeesheen walow aysan urtagelin dhanka galmudug inay la yeeshaan kalfadhi isla markaasna mar walba madaxa ahlusunna wuxuu ku salaysnaa hadalkoodu in ay dhahaan yacni waxaan u baahan waxaan ku baaqaynaa nabad annaguna wadahadal diyaaraan u nahay dadka iyo deegaanka in dhibaata ay gaarto ma rabno nabadan nabad iyo waxaan u baahan nahay ina saan ugu baaqi lahayn nabad loogu soo dugaali lahay wadahadalna diyaaraan u nahay ayay dhaheen markaas dhanka ahlusunna halka dhanka oo dowladana aysan suurtagelin ay dhalinta is helaan oo wadahadal ay wada qaataan aysan suurtagelin
qaybo kamid a dhinacyada fariinteennu way gaartay jawaab fiicanna waa ka helnay kuwa kaleetana waxaan rajeehaynaa insha allahu inay noo soo jawaabaan annagu hadda waxaan ku sugannahay gurceel inaan hadda galmudug oo maamulkeedii dhuusamareeb joogo aan la fadhiisano access ma aana u yeelan balse ahlu sunna waa la fadhiisanay inay nabad qaataan oy wadahadal aqbalaan naga yeelan
dad badan oo ku noolaa guriceel ayaa dareen cabsi iyo dagaal dhex mara dhinacyada uga maatay deegaano ka fog guriceel sida ay sheegayaan dhalinyarada
barnaamijkaas waa ku jirnaa oo meelo badan oo hadda waxaa jira dadku ay u qaxayn marka waxaan rajaynaynaa insha allahu maalmaha soo socda inaan gaarno bal meelihii waxa waaye dadku ay u barakaceen
walaalkiis waa maasanta ugu horeysa horta dadku waa jiraa inay barakaceen oo jimcihii lasoo dhaaf jimcihii si kale ahayd markii culummadu soo galeen kowda bisha islamarkaasna maalmo kadib inay layiri dowladdu waxaan soo sameynaynaa duulaan inaan ku tagno gurceel kadibna shacabweynihii dadka iska taagta yaraay oo qof walba ilaan qoys walba gaadiid u taagan ma jiro markaas qaadaya inuu qof walba yiraahdo anigu yani xilliga gaadiidka aan heli karaan raacaya islamarkaasna dadkii intaan wacyigelinoon waaninay inay soo laabteen xaalado kulaylaha lagu jiray geedo geedoo la harsado ma lahayn inay soo laabteen markay soo laabteen haddana qalqal kaleente la sameeyey oo dowladdu dowladda dhankeeda ruuqaansi xagga naga usoo sameyday kabacdina xanidaan ahale dad qoysas guryahooda kusoo laabteen oo intaan ka shaqeyna si ugu soo laabo lahaayeen markay kusoo laabteenna kadib haddana inta xalay dhaqdhaqaaq la sameeyey ilaa maanta iyo in haddana bulshadii la qalqalgeliyey kabacdina ay laabteen dadaalka dhalinyarada ayaa yimid kadib markii dhowaan aad degmada guraceel ee gobolka galgaduud ay la wareegeen ururka ahlu sunna oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan galmudug iyo kuwa dowladda hase ahaatee madaxda galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa bilaabay kulamo looga hadlayo xal uhelidda xaalka guraceel cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluw
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada xibinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay koobka xiisaha badan leh kooxaha horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league ayaa caawa dib ugu soo noqonaya garoomada kala gedisan ee qaaraddaasi waxaana la ciyaari doonaa lugtii saddexaad ee gurubyada qaybta a kooxda manchester city waxay u safri doontaa kooxda club brag ee wadanka belgium halka kooxda b s g na ay martigelin doonta kooxda r b lipsig ee wadanka germany qaybta bna kooxda atletic de madrid ee wadanka spain waxay martigelin doontaa kooxda liverpool halka kooxda f c bortona ay la ciyaari doonta kooxda talyaaniga ee ac milan qaybta cna kooxda basiktas ee wadanka turkiga waxay la ciyaari doontaa kooxda sportan b c ee wadanka bortugiiska halka ayaxna ay martigelin doonta kooxda germany ee brusia dortmond gruubka dna kooxda inter milan waxay la ciyaari doontaa kooxda f c shariif oo laba toddobaad ka hor kasoo badisa kooxda real madrid halka kooxda shakhtar doniskan ay la ciyaari doonta kooxda real madrid gruubkan d waxaa horkacaysa kooxda shariif oo leh lix dhibcood waana markii ugu horreysay ee kooxdan ay kasoo qayb gashay ciyaarahan dhinaca kalena hal kulan oo ka tirsan koobka labaad ee qaaradda yurub ee europa league ayaa isna caawa la ciyaari doonaa waxaana kooxda saltig ee wadanka scotland ay la ciyaari doontaa kooxda france frosia ee wadanka hungary dhinaca horyaalka ingiriiskana kooxda arsenal ayaa xalay gurigeeda barbardhac labiiyo laba ah la gashay kooxda crystal palace ee uu hogaamiyey kabtankii hore ee kooxda arsenal patrick fiera oo kusoo labtay garoonka imaaratis isniintii isagoo ah tababare alexander lacaser ayaa kooxda arsenal goolka badbaadada ah u dhaliyey daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta fiera oo arsenal kula guulaystay saddex horyaal iyo afar koobka f ega ayaa sheegay in bales ay ahayd inay iska difaacdo goolka laga dhaliyey daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta si ay guul uga gaarto ciyaartan arsenal lagama badan horyaalka ingiriiska shantii kulan ee ugu dambeysay waxayna ku jirtaa kaalinta labiyo tobnaad iyadoo leh koob iyo toban dhibcood islamarkaana sideed dhibcood ka hooseysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee chelsea ay dariska yihiin dhinaca horyaalka wadanka sbainna waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda deportivo alafes waxaa hal iyo eber gurigeeda uga badisay kooxda real bates halka kooxda sbanyolna ay labiyo eber ku dhifatay kooxda ka dhisan magaalada dekedah ee qadiimiga ee sadis ugu dambeyntiina dhegaystayaal dhinaca horyaalka wadanka talyaaniga ee seri eeda isna waxaa la ciyaaray hal kulan waxaana kooxda flensi ay hal iyo eber ku dhifatay kooxda fiorentina xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intahaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluw inala socodsiinaya xubintaasi ciyaara halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno haatan heeskan dabacsan
dabadeed care idag dadka nool ayaad ilaanaynto waxaad tahay qof caadiya ugu caawa caawa dabadeed care idag dadka nool ayaad ilaanaynto waxaad tahay qof caadiya sidii buu codkaagii iyo codkaagii dhagahayga u dhulaa sidii buu codkaagii iyo codkaagii dhagahayga u dhulaa sidii baanan ceebiyo cadha kuula doonaynin kana jaray calooshe cadowgaa u noolow kana jaray calooshe calooshe cadowgaa u noolow sidii buu codkaagii iyo codkaagii dhagahayga u dhulaa sidii buu codkaagii iyo codkaagii dhagahayga u dhulaa sidii baanan ceebiyo cadha kuula doonaynin kana jaray calooshe cadowgaa u noolow kana jaray calooshe cadowgaa u noolowe inkastooy oy jiraan cadow xaku kala go'in iyo go'in iyo coladeen maraadsha inkastooy cadow jiraan cadow xaku kala go'in iyo go'in iyo coladeen maraadsha damiirka ka xileyri daranka ka caadiri caqligiisa ruux faray adiga u qiirsiya damir damirka xilxileyri daranka ka caadiri caqligiisa ruux faray adiga u qiirsiya sidii buu codkaagii iyo codkaagii dhagahayga u dhulaa sidii buu codkaagii codkaagii dhagahayga u dhulaa sidii baanan ceebiyo cadha kuula doonaynin kana jaray calooshe cadowgaa u noolow kana jaray calooshe cadowgaa u noolow
heeskaasi ay nagu luqaynaysay fanaanada istaahil ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga e v o e oo idinle sidaas iyo nabadgelya